لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii lixdan iyo koowaad kitaabka suwar min xayaati الصaxaaba saxaabigan waxaa la yidhaahdaa suhayl bin camar man laqiya qofkii la kulma minkum xaaluu idinka idinka mid yahay suhaylan qofkii suhayl la kulma falaa yusi yousan xumaynin liqaa'ahu la kulankiisa falacamrii falacamrii fala khaaliqa camri cimrigayga allaha abuuraan ku dhaartaye ina suhaylan suhayl lahu waxaa u ahaaday caqlun caqli iyo wa sharafun sharaf wamaa midlu suhaylin suhayl oo kalena yajhalu inuu ka jaahiloobo maaha alislaama islaamnimada wamaa midlu suhaylin suhayla midkii suhayl oo kale qof ah muusan ahaynin yajhalu inuu ka jaahiloobo alislaama xikmadda iyo caqliga iyo ninka maskaxda la siiyey isagoo kale inuu islaamnimo ka jaahiloobo ay ka dhuumato garan waado oo qaadan waado maba ahaynba muxamadu rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam suhayl binu camar sayidun waa nin oday ah ama boqor ah ama mudan ah oo min saadaati qurayshin quraysh saadaadkeedii ka mida iyo mudanayaasheedii almarmuuqiina ee kor loo eegayey ragga macnaha sharafta ku leh wa khadiibun waa nin khadiiba oo min khudabaa'i lcarabi carab khudabadeedii ka mida almufawihiina ee aftahamada ahaa almufawihiin aftahamada ahaa aftahnimada yaa ku sifoobay wa waaxidun misna waa mid oo min ahlilxalli waalcaqdi dadka ahlulxalli waalcaqdi baa hawshaa u taalma maqasha waxa weeye dadka wuxuu ka mid ahaa min ahli alxalli waalcaqdi dadka waxna xira waxna fura laa aladiina kuwaasoo laa yuqdacu duunahum sokodooda aan la goynin amrun tale aan la go-aamin karin meeye dadka dadki waxu dhihi jiray ahlulxalli waalcaqdi aawey waay akhyaartii culimmadii aawey duqowdii odayaashii aawey indheergaradkii aawey iyo waxaasay dhahaan mogta kaana suhaylun suhayl wuxuu ahaa xiina sadaca rasuulu lkariimu rasuulka wanaagsan markuu la jahray sala allahu calayhi wasalam bidacwati alxaqi xaqa yeeridiisa markuu la jahray wuxuu ahaa suhayl qadigtaamaala mid buuxsamay waktahala yaa waxa weeye germadoobaaday germadow igtahala kuhuul yaa mid germadow ah waa igtamala waktahala mid dhammaystirmoo buuxsamay germadoobeed germadoobaadsado germadoobeedna noqday waqad kaana wuxuu ahaa jadiiran mid mudan bicaqlihi caqligiisa alraajixi raajixa iyo wa nadarihi eegidiisa afaaqibi waxdaloolinaya aragtidiisa waxdaloolinaysa labadaasi waxay ahayn kuwo mudan an yajcalaahu suhayl inay ka yeelaan awala man qofka ugu horeeyo yastajiibu ajiiba lidacwati nebiyilhudaa waraxma naxariista iyo hanuunka dacwadeeda waay nebiga lala soo diray qofka koowaadoo qaato inuu noqdo bay dow ahayd maadaama wanaa indheergarad yahay waay oo caqli badan yahay waay walaakina suhaylan suhayl lam yucrid kama jeensan can ilislaami islaamnimada xaggeeda faxasbu keliya islaamnimada keliya kama jeensane wa inamaa dafiqa wuxuu gudagalay yasudu nnaasa dadkan inuu ka hor istaagayo can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa bikulli wasiilatin wasiilo kasta iyo waddo kasta oo kaga hor istaagi karo buu dadka diinta ka hor istaagay iska badda isagu inuu qaatee wayasubu wuxuu misna ku shubi jiray oo u miisi jiray cala asaabiqiina kuwii u hormaray ila alislaami islaamnimada sawda cadaabihi cadaabkiisa jeedalkiisa jeedal cadaabah buu ku shubi jiray liyaftinahum sow uga fitneeyo dadkaas can diinihim diintooda wayarudahum sow dadkaa ugu celiyo ila shirki gaalnimada ugu celiyo ugu noqo laakina suhayla bna camar suhayl binu camar maa labisa kama nagaan isagoo dadka islaamnimada qaatay saa ula dagaalaya maa labia kama nagaadan an fuuji'a in lagu keriyey bikhabarin war in loo keenay warkaasoo waqaca ku dhacay calayhi suhayl dushiisa waqaca saaciqati gantaal dhiciddi oo kale saaciqa waa maxay biriq oo kale ya siday meel ugu dhacdoo kale gantaalkaas war ugu dhacay baa lagula keriyey oo looga naxiyey isaga waa ka naxayay markaas wadaalika kaasina waxa weeye xiina numiya markii la soo gaarsiiyey ilayhi suayl suhayl anna bnahu wiilkiisii cabdallaahi ahaa ya waay iyo wabnatahu gabadhiisii uma kulhuum ahayd qad tabicaa labaduba inay raaceen muxamadan isagu hadiida diinta dadka galayana ha ka hor istaagee gurigiisii baa waxaa looga soo sheegay wiil iyo gabaraa dhashay baa maxamed raacay wafaraa weliba inay labadaas carareen bidiinihimaa diintoodii la carareen ilaa ardilxabash dhulka carabaka waa ka baxeen xabashi bay galeen xabash takhallusan ka fakasho min adaahu isaga dhibtiisa iyo wa adaa qurayshin quraysh dhibteeda ilaa quraysh iyo isaguba waxay dhibaataynayeen qofkii islaamnimada qaata waa la cadaabayaa waa la waa la jir dilayaa waa la dhibaataynayaa waa fakadeen uma shaaa allaahu ilaahay wuxuu doonay an tasila alakbaaru wararku inay soo gaaraan kaadibatan xaaliyihin wararkaasu kuwa been abuura ilaa muhaajiri xabashati xabashi dadkii u hijrooday warar baa soo gaaray ilaahay wuxuu qadaray dadkii xabashi u hijrooday in war gaaray warkuna waa war beena muxuu warku sheegayaa bianna quraysha nimankii qurayshoo dhibtooda ah ka soo caradheen qad aslamad quraysh islaamta idinkaaba hadda halkan qaxooti ku joogee quraysh iyo deegaankiinni waa laga islaamay wa anna almuslimiina muslimiintiina yatu baatuu way hoydeen oo waxay ahaadeen yaciishuuna kuwa noolaanaya beyna ahlihim ehelkooda dhexdooda bisalaami nabadgelyo qofkii muslimo waddankii jirana si nabadgelyaa buu dadkiisa ula noli facaada fariiqun koox baa soo noqotay oo minhum ka mida saxaabadii xabashida aaday ilaa makata magaalada makaa bay u soo noqdeen wa kaana fii jumlati alcaa'idiina dadka soo noqday waxaa ka mid ahaa jumladooda cabdullaahi bnu suhaylin ninkii cararay oo cabdullaahi bnu suhaylah odagaa weyn baa dhalay waay cabdullaahiba kama hadli doonee suhayl oo laga cararay baa laga hadlayaa mar haddou sawar minxaay saxaaba ku yaalla waa garatay ninkaa isbeddel baa ku dhici doona laftiis suhayl ah wax kastoo ummadda soo dhibaateeyey saxaabi weyn oo jaliil ah buu noqonayaa oo yahay hadda lam takad uma dhowaan aqdaamu cabdullaahi aqdaamu cabdillaahi cabdillaahi gomadihiisu tadaw inay ku soo istaagaan ardo makata waaye maka dhulkeeda xataa akhadahu abuuhu ilaa ilaahay aabbihii ka qabtay wa kabbalahu garbaduubna uu xihay wa kabbalahu uu xihay bilquyuudi xargo wa alqaa bihi uu ku tuuray fii makaanin makaanoo mudlimin mugdiya oo min beytii gurigiisa meel mugdiya oo gurigiisa ka mid ah buu xabsi kaga dhigay oo ku tuuray wiilkii warkiina been buu ahaa waa la islaamo iyo qofkii islaamaha dadka nabadgelyo kula dhex noolaanaya iyo waraan jirin buu ahaa cidgeysa meeshaba wajacala wuxuu aabbihii gudagalay yaftaanu inuu noocyaynayo fii tacdiibihi cadaabiddiisa yaftannu waa maxay yajcalu tacdiibahu anwaacan min alfunuun hadba fanni ba u saaraya o haddaa hadba fanni baratid soo hadba qaab hore looma tarjumo fannigaas hadba cadaab nooc gaara ah buu kula dhacaya wiilkiis ninkan isaga ah waa noocyo noocyayn oo cadaab ah wayaliju inuu ku taagmayo fii idaa'ihi dhibidiisa xataa adhara alfataa wiilkii dhallinyaradaah ilaa u ka daahirsaday oo ka muujiyey irtidaadahu inuu ka noqday can diini muxamedin dhibaatadii baa ku badatay wuxuu muujiyey inuu diintii ka noqday nebi moxamed wa aclana wuxuu shaaca ka qaaday rujuucahu noqoshadiisa ilaa millati aabaa'ihi wa ajdaadihi aabbayaashii iyo awowayaashii diintoodii inuu ku noqday fa suriya waa laga fayday murugtii suriya alqamu iska soo qadaro murugtii baa laga fayday can suhayli min camrin mulugtii haysay baa ka laga fayday wa qararad caynuhu ishiisana way qabowsatay wa shacara wuxuu dareemay binashwati nasri guul farxaddeed calaa maxamedin uu ka guulaystay shalay nin raacay maanta hadduu ka noqday oo laga soo reebay uma maa labisa almushrikuuna gaaladu kama nagaan wiilkaasna wuu iska daahirsadayeh maaha nin islaamnimada ka baxay gaaladii kama nagaanin an cazamu inay go'aansadeen calaa munaasalati rasuulillaahi sala allahu alay wasalam nebi moxamed inay kula dagaalamaan oo kula kaltamaan fii bedrin beder fakharaja waxaa soo raacay soo baxay macahum gaalada macooda suhayl binu camar masxuuban xaalu yahay mid lala saaxiibayey oo wato bibnihi wiilkiisii cabdilaahi wiilkii yiri waa ka noqday islaamnimada diintai aabbayaal iyo awowayaalaan u noqday iyo odaygii saxaabi weeyaane suhayl binu camarba gaaladii bay soo raaceen oo duulaan ah oo beder ah meeshu ay tahay mutashawiqan waaya xaaluu yahay waa yahay suhaylku mid u cishqisan lian yaraa inuu arko fataahu wiilkiisaan cabdulaahi ah yushhiru isagoo siibtay asayfa seefta fii wejhi moxamedin nebi moxamed wejigiisa sharafta leh yaa markuu tuustuus leeyahay wiilkaadiio seefta la baxoy nebiga saa ku yiri ilaah imaanka naga qaad waaya aad buu taas u danaynayay bacda an kaana inta wiilkiisu ahaa ilaa cahdin qariibin wakti dhow waaxidan mid oo min atbaaci kuwii raacay ah moxamed raacay ah maanta isagoo seefti kala hor yimid yaa arkabu is waayahay walaakina alaqdaara qadaradu aqdaartu iyo qadaradu kaanad waxay ahayd tukhabiu mid qarinaysa lisuhaylin suhayl waxay u qarinaysay qadaradu ilaahay qadaray maa shay lam yakun aan ahayn yaqacu mid ugu dhacay lahu suhayl fii xisaabin wuxuusan xisaabtaba ku darsan baa qadartu qarinaysa qadarta ilaahay xisaabba iguma jirin ma maqasha waxaan xisaabba ugu jirin baa qadaruhu qarinaye oo soo bixi doona oo waa maxay iid cillee maa kaada uma dhowaan yaltaqii inay kulmaan aljamcaani labadii jamac calaa ardi badrin bader dhulkiisii inay ku kulmaan waay yoma altaqa aljamcaan xataa fara alfataa wiilkii dhallinyaradaha ilaa cararay wiilka almuslimu muslimka ahaa wiilka almuminu muminka ahaa ilaa sufufi lmuslimiina muslimiinta safafyaalkoodii uu iskala socday haddiiba ilaahay meel uga dhowaan karo muslimiin iyo nebigiiba helay markii lays hor yimid buu cagaha wax ka day dhinacaa nebiga uu ka soo jeensaday calayhi salaatu wasalaam waa qadartu waxay qarinaysa wawadaca nafsahu naftiisana waxuu dejiyey taxta raayati rasulah sal sl nebi moxamed calankiisa hoostiisa wamtashaqa wuxuu siibtay xusaamahu seeftiisii liyuqaatila inuu kula dagaalamo bihi xusaamka ama seefta abaahu aabbihii iyo waman macahu dadka maciisa oo min acdaa illaahi ah ilahay cadagiisa haakadaa yafcalu limaan fii quluubi اlmu'miniin walama intahad badrun beder hadday dhammaatay maxay ku dhammaatay bidaalika nasri nasrigaa isagaa almu'azari la xoojiyey alladii kaasoo mana allaahu bihi ilaahay ku manaysay calaa nebiyihi nebigiisa waqafar rasuulu lkariimu nebigu wanaagsanaabaa istaagay sala allahu alay wasalam iyo wa saaxbuhu saxaabadiisa alkhyaaru akhyaarta ahaa yastacriduuna iyagoo soo bandhigaya asra lmushrikiina gaalada wixii laga qafaashay dagaalka waa dhammaaday haye maxaabiista ha la tiriyo ha la soo bandhigo yaa la hayaa waa beder waa garanaysaa toddobaatan ninaa la maxaabiistaa jira toddobaatanna waa la dilay gaalo waaweyn ah markaasaa maxaabiistii nabiga asxaabada soo bandhigeen idaa hum waaba iyagoo idaa fujaa'iyaah isla markiiba yejiduuna helaya maxaabiista dhexdeeda caam suhayl binu camar asiiran xaaliya mid la soo qafaashay fii aydiihim ninkii weynaado suhayl ahaa maxaabiistooba ku jiraaba sulxulxudaybiya iyo suhayl maadaama uu taskiir yahay xoogaa arrintiini waxaabaa sahlanaaday sahal weynna aan ahayn sahlun wa suhaylun haddii sahal la taskiiriya suhayl ay noqotana dee waa xoogaa iyo wiilkiisa iyo qiso kale weeye markaasaa ninkan baaba ku jira maxaabiis yaaba filayaba falammaa waa ninkii dhammaado dee hawsha wax ka watay falamaa maula suhaylun suhayl hadduu isi soo qotomiyey bayna yaday nebiy nebiga hortiisa calayh salatu wasalaam soo hor istaagay waay hadduu soo hor qotonsado soo hor istaagay nebiga hortiisa yuriidu xaalu suhayl doonaya almufaadaata furash inuu xoolahan iska bixinayaabuu leeyahy dee dadkana waa la furanaya waa jib waaba arrintii dhammaydoo abubakar iyo cumar labada tale intay ka kala baxsheen yaa maa ka- ma- maa kaana linabiyin yaa ya an yakuuna lahu asraa xataa yusqina fi lard iyo aayaadka lasoo degan waay markaasaa wuxuu yidhi anu xoolaan iska bixinaya markuu soo horsaagay nebiga nadara ilayhi cumar binu khadaab baa fiiriyey ninka waa caan taliyihii dhammaayo kale weeye waqaala wuxuu yidhi oo gacanta lagu dhigay dacanii yaa rasuula allah cumar baa hadlaya say cumar aan dhaho nebi allow iga wareeg anzacu waxaan siibayaa faniyatayhi labadiisa fool ninkan labada fool aan ka soo tuurayaa bay maqas lama haysane xoog baa loo sheeganaya haddii lasoo tuuri lahaay waay ilkaha laka soo bixinayaa wey xataa laa xataa laa yaquuma ilaa uusan ka istaagin ka kicin bacda alyowmi maanta ka bacdi khadiiban xaal yahay mid khudbaynaya fii maxaafili maka maka maxfalladeeda labada fool haddaan ka bixiyo maalin dambe mayo khudbo u istaagayaa qof afdulaaqan mada hadalkii baa waa ka noqonaya ilkaha maba karaye iga wareeg buu yidhi intaasaanba samaynayaa yanaalu yuusan maalin dambe maka maxaafisheeda istaagin yanaalu xaalow caayayo gaarayo min alislaami islaamka iyo wa nebiyihi nebigiis waay ha yidhaahdo markaan de anigu hadalka ma karee waxa weeye qofku markii labadaa foolash ka maqan yihiina waa afdulaaqan yahi waxba ma akrin karee laa makhraja walaa xuruufa walaa makhaarij ma hayo khalaas inta halkaa la xidhiidho dhan faqaala calayhi salatu slam nabig wuxuu yidhi dachumaa iska daa labada fool yaa cumaru cumar u daa ilkihiisa falacallaka waxaa laga yaabaa taraa inaa arti minhumaa labadaa fool maa yasuruka wax ku farax gelinaya in sha allah mar dambe inaad labadiisa fool u bogto waa dhici ka dhah iyo hadalka ujeedin doona waa un kale waa waa un waayaha ka mid ah iidah uma daarat ilayaamu maalmuhu waa wareegeen dowrataha wareegeedii wa kaana sulxu lxudaybiyati isagoo iska soo gaabinaya hadda sulxu lxudaybiye xudaybiya sulxeedii baa ahaaday baa dhacay kaanataa maa ka dhig fabacaad qurayshun baa soo didhay suhayla bna camrin heshiis baa la gelaya xagga quraysh waxaa matelaya suhayl binu camr liyanuuba soo uga naaib noqdo canhaa quraysh fii ibraami sulxi sulxa saxiixiis ibraam am abramuu amraa fainaa mubrimu saxiix waxaa weeye tim baraha quraysh ninka heshiiska waxaa u saxiixay koox fulaan hebel soo lama dhaho ninka ku matelaya awoodda leh qodobada wixii la isla ogol yahay akhrinayo dhahaya ereygaa bedela kaama ogoli kaama ogoli kaama ogoli isagu rabi markii lagu keeno waa isla qaadanay wax warqadda ku yaal haye anaa saxiixaya quraysh oo dhan ninkaasaa ninkaana soo dirsadeen haye fatalaqaahu rasuulu xagga kale nebigaa ka socda dhinaca kale nebigu waa la kulmay ninkii calayhi salatu wasalaam wa macahuna daa'ifatu min saxbih saxbi koox saxaabaaba nebiga la socoto fiihim waxaa ku jira ibnuhu ninkan wiilkiisa cabdullaahi binu suhayl nebiga dhankiisu ka socdaa xagga ragga loo soo diro nebigu hogaaminayo la socdaa wiilkiisu xaggana suhayl binu camar baa ka socda cajiib waa markaa yaa islaamnimada iyo wanaaggeeda uma daca nabiyu sal lla alay sl nebigu wuxuu u yeeray caliya bna abi aalib likitaabati alcaqdi heshiiska qoridiisa nebigu wax ma qoro waxna ma akhriyo qoran heshiiska caqdiga heshiiska qoridiisa sayd cali oo nebiga xigaalkiisa ah ayaa nebigu ugu yeeray wa sharaca wuxuu gudagalay nebigu yumlii calayhi inuu sayd cali u yeerinayo adiga qor waanaa kuu yeerinaye faqaala nebigu wuxuu yidhi uktub waxaa qodhaa bismi illaahi araxmaani araxiim heshiiska faqaala suhayl wuxuu yidhi nacnu laa nacrifu haadaa ma naqaan ma naqaan ha qorin ha qorin walaakine uktub qor bismika allaahumma taasaa naqaan weliga iyo haddaan carab nahay bismi illahi raxmaan raxiim xagga iga dhig bismika allaahumma ha lagu qoro haddii kale lama dhaafayo warqadda xagga loo gudbi maayo faqaala nebiyu waxuu yidhi sal sl caliyin wuxuu ku yidhi uktub qor bismika allaahumma u qor sida uu raalliga ku yahay u qor iyaduba annaga waa naanfacaysaae waa eray fiicane uma qaala wuxuu yidhi nebigu uktub qor haadaa waxa warqadan lagu qora ku qoran lagu qorayo maa weeye saalaxa calayhi oo kula heshiiyey muxammadun oo rasuulullaahi ah oo nimankan kula heshiiyey heshiiskii dhex maray nebi moxamed iyo nimankan weeye faqaala suhayl wuxuu yidhi low kunnaa haddaan ahaan lahayn nashhadu kuwa qirsan oo ka markhaantiya annaka adigu rasuulullahi inaad tahay lam nuqaatilka kulamaba dagaalnin rasuul ilaahi haddaanba kuu haysanno mayaanba kula dagaali lahayn walaakina uktub qor ismaka magacaada wasma abika maxamed bin cabdilaahi noo qor annaga ee rasuulullaahi meesha ka saar lama qorayo rasuulullaahi ma qoraysid buu yidhi heshiisku haddii kale ma soconayo ereygan aan isla ogolaano faqaala nebiyu baa yihi sal ly slm wallaahi innii anigu larasuulullaahi baan ahay wain kadabtumuunii aad bay igu beeniseen aniga ayd beeniseene uktub laakiin qor caliyow muxamadu bnu cabdillaahi u qor u ye waa arrintii saxaabada aad uga xanaaqeen oo sayid abubakr loo tegay oo sayid cumar loo tegay oo uma atama alcaqdu waay maya cumar baaba tegaya oo waxu u tegayaa abubakar baa u tegayaa nebiga u tegayaa xagga u tegayaa wuxuu leeyahay waa maxay waxaan la qoraya see u qaadanna maanta waxaan uma atama alcaqda caqdigii ayuu taam yeela waa caada suhayl bnu camrin suhayl bnu camr waa noqday mashuwan xaaliha mid faraxsan bimaa ku faraxsan kaana ahaaday yadunnu miduu u malaynayo annahu saw qad xaqaqahu inuu xaqiijiyo helay oo min nasrin u gargaarida liqowmihi qowmkiisa uga gargaaray calaa moxamed heshiisku sow rabay mar haddii lagu qoray isagoo faraxsan oo kala badbatay oo heshiiskii saxiixo la wareeg uma daarat ilayaamu maalmuhu waa wareegeen dowrataha karatan uqraa muddo kalaa la qaatay weeye waydan biqurayshin quraysh tuhzamu waa iyadoo la jebinayo haziimataha jebinteedii assaaxiqata ee darnayd min hayri xarbin dagaal la-aan waay quraysh waa la jebiyey dagaalna ma dhicin oo maxaa jira waa tana waidaa rasuulullaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yadkhulu waa isagoo soo gelaya makata magaalada maka faatixan xaalooyaha mid furanaya fadxu maka baa dhacaya waa yahay ayb waida almunaadi mid dhawaaqaya yunaadi waa isagoo dhawaaqaya ogeysiis maxaa la leeyahay dadka haday dad soo gelayaan iyo dad maarata ogeysiis bixiyo oo sheego oo waxa la qabanaya iyo howlaha jira iyo waxaasa iska jiray weligeed maogta waay wixii wanaagsan waa dhima leh waa la naadin karaa wixii xun laakiin waa waa xumaan waa xumaan kale yaa ahla makata reer makow uu leeyahay kan dhawaaqaya man dakala beytahu qofkii gurigiisa hoosta ka gala fahuwa aaminun waa aamin waman dakala almasjid alxaraama qofkii galana fahuwa aaminun waman dakala beyta abi sufyaana fahuwa aaminun famaa in samica ma maqal suhaylun annidaa'a dhawaaqa xataa dabba ilaa uu qolqolay ama galgalay waaye fii qalbihi qalbigiisa adducru waaye maadadana wayeentan la isku hayaa waaye ayb mise maydna arag xataa dabba fii qalbihi adducru ilaa qalbigiisa uu galay argagax tadcar iyo tudcir iyo waaya ulaai ka keen maya rubaaci ka keen mada kadaa fulaan waa ma ma maade laga hadla weeye dee mawaadaasay ka mid tahay luga alcarabiya ayb marka arrinta saasa u dhacdo wa aqlaqa wuu xiray calaa nafsihi naftiisa baaba beyti gurigiisabuu galay hoostoo ka xirtay waxaa la yidhi qofkii gurigiisa hoosta ka xirta waxba la yeeli maayo wasuqida fii yadihi waana la shalaysiiyey waa shallaayey farahuu qaniinay bay ka dhahaan farahuu qaniinay hebel falna turkil kalaama hadalka aan u dayno maanta lisuhayl binu camar liyuxadiana sow nooga sheekeeyo can haadihi laxadaat ilbiriqsiyadaas alxaasimaat ee goynayey fii xayaatii noloshiisa laxadaadkaa kululaa isagoo ha noo sheego qaala suhayl wuxuu yidhi lamaa dakhala rasuulu lahi nebigu markuu soo galay sala allahu alay slm makata iqtaxamtu beytii gurigaygii baan jiiray jiiray waa maxay gurigaygii baan galay wey nafteeda xabsi guri mataqaan gurigaygii baan xabsi guri oo kale ku noqdo waay wa aqlaqtu calaya baabi albaabkaygana duushaan iskaga soo xiray hoostaan ka xirtay wa arsaltu waan diray fii dalabi bnii wiilkayga raadintiisana rasuula nin baan u diray wiilkayga cabdillaahi ha nin baan wiilka u dirtay la wiilka nebigu la socdaay ninkaana ma islaamin weli waa xaal ana astaxyi aan ka xishoonayo an taqaca caynii ishaydu inay ku dhacdo calaa caynihi ishiisa nin baan waxaan idhi orod ii raadi adugu waalimaakii waxaan diiraya in indhahayagu isku dhacaanoo maxaa dhacay aan is aragno waalimaakii dartiis kuntu aan ahaa qad asraftu mid xadgudbay fii tacdiibihi wiilka cadaabiddiisa cala alislaami islaamnimada aan ku dul cadaabay waan isleeyahay amuu maanta kaa goostaa falamaa dakhala calaya wiilkayga hadduu ii soo galay qultu lahu waxaan ku yidhi udlub lii war ii dalab oo ii raadi jiwaaran magangelyo min muxamedin nebi moxamed magangelyo iiga soo xir fa inna anigu laa aamanu aamin kama ihi an uqtala in la idilo ilaa in nebigu dhaho ninkaa lama taaban kara mooyaane waxaan ciidan yaacayaan ka baqayaa fadahaba cabdullaahi baa aaday ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi aabii aabbahay atu'minuhu yaa rasuula allah nebi allow ma ammaan yeelaysaa juciltu aniga idam allaha layga dhigo fidaaka adiga furashadaade hadal weyn weyaad qaala wuxuu yihi nebigu nacam huwa aaminun biamaan illaahi falyawhar ha soo baxo dabadda ha soo istaaga hadduu rabo magaalada ha u soo baxo hadduu rabo aamin waayo uma اltafata ilىa asxaabihi buu fiiriyey nebigu waqaala wuxuu yidhi man laqiya minkum qofkii la kulmo xaalu idinka idinka mid yahay suhaylan falaa yusi yousan xumaynin liqaahu la kulankiisa falacamriye ina suhaylan lahu caqlun buu leeyahay iyo washarafun wamaa midlu suhaylin suhayloo kaleba ma dhici kadho inuu yajhalulislaama ka jaahiloobo walaakina qudira waa la qadaro fakaana waa ahaada qadar baa dhacday ninka waxaanu aqoona le maanta hadda fiiri kam brofesor ya waa ustaad waa طabiib waa xaadiq fi اlculuum oo cilmiga takhtarnimada handasada injineerinka waxa weeye akhriska ka gaaray meel sare b h d wamaa bacdaha oo misna jaahil ka ah iimaanka iyo ilaahay iyo rasuulkiisa waxaa leeda waxaan qofka intaanu aqoona la siiyey waa saanoo kaleo waxa weeye walaakin qudira fakaana waay aslama suhayl bnu camri waa islaama ninkii as suhaylaha wabacda daalika intaa dabadeed islaamanoo malaka halantiyey calayhi dushiisa qalbahu iyo walubahu qalbiga iyo wadnaha ku dhegey waa xabar rasuula nebi maxamed buu jeclaaday ninkaas nebiga alkariima wanaagsanaa sala allahu calayh wasalam ilaa nebigna waa rasuulun kariimne xubban jacayloo axallahu dejiyey xubbigaasoo axallahu uu dejiyey fi suwaydaa'i mirta ama barta madow oo min fu'aadihi wadnihiisa ah qalbiga wadnaha meesha saa u sawiraanoo kale ma dhahnaa waaye bartaas jacayl ka galay oo nebiga jeclaada qaala sidiiqu sidiiq wuxuu yidhi abu bakr sidiiq ridwaan ullahi calayh laqad nadartu waxaan fiiriyey ilaa suhayla bna camrin fii xajati اlwadaaci sanadkii xajat اlwadaac oo nebigu xajiyey qaa'iman xaalow yahay mid taagan bayna yaday rasuulilahi nebiga hortiisa sala اllah alay slam wاlxaal huwa isagu ninkaas suhayla yuqadimu lahu yuqadimu lahu nebiga u soo hormarinayo albudna geela la gowracayo hadba halba usoo qabanayaa nebiga walxaal rasuulu llaahi nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam yanxaruhaa hasha uu ku gowracayo biyadihi lkariima gacantiisii wanaagsanayd lixdan iyo saddex alaad buu nebigu dhuundhawa dhuundhabid rubadda maa geelaan layska buuranay inta la fariisiiyo la kawaanaye geela nadaam loo gowracaa jira neefkoo taagan baa waxaa weeye inta lugta jeeniga hore loo laabo labada jeeni mid saddex ku taagan baa halkaas lagu dhufanayaa dheg waaye tanna waa asaxaysaa laakiin waa nidaamkii ma aha geela loogu talagalay marka hal buu soo qaban nebigaa gowracaya saddex iyo lixdan hadduu nebigu gowracay saddex iyo lixdankiiba ku dhintay waaba sanadkii u dambeeyey culamada marka halkaa ka hadlaya waay sidaasaa dhacday horey wa soco waxba ha ku habsaamin uma daca nabiyu nebigu wuxuu u yeeray sal la sl alxalaaqa timixiirihi faxalaqa ra'sahu nebiga timihiisa uu xiiray madax fanadartu waan firii ilaa suhaylin walxaal huwa suhayl yaltaqidu gurubsanayo ashacrata tin oo min shacri nebiy nebiga timihiisa ka mid a sal la sl wayadocaha tinta inta soo qaado wuxuu dejinayay calaa caynayhi labadiisa indhood jacaylka nebiga waa ninkii waagi lahaa ma qori ka dhid rasuulullahi cari qor bismi llahi raxmaan raxim ma ogoli lama qori karo rasuul in ilaah inaad tahay haddaan ba ognahay kulama dagaalnin waaye dadkii islaamayna hilfaha u qaaday wiilkiisii dhibaateeyey waa baalkaa madow waa lasoo dhaaf marakan tinta nebiga laga xiiro oo dhulka ku dhacdo soo qabanaya indhahu iska saaraya ilaa nebiga timihiisa waaba la barakaysanayey oo dadkaaba loo qaybinayey saxiixulbukhaariga ka fiiray qaala wuxuu yidhi fatadakartu yooma alxudaybiyati waxaa igu soo dhacday bay yidhi haddaan ahay abubakar sidiiq maalintii xudaybiye heshiiska la qorayey iyo wa keyfa abaa so u diiday an yuktaba in la qoro an yaktuba inuu qoro muxamadu rasuulullahi faxamidtullahi ilaahay baan hadda ku xamdiyey calaa an hadaahu liajli an hadaahu ilaahay kan inuu hadda hanuunshay cakafa suhaylun suhayl waa ku nagaaday waa laasimay mundu aslama markuu islaamay laga soo bilaabo calaa maabuu ku dul nagaaday waa ictikaaf oo kale yuqaribuhu dhoweynaya min allaahi ilaahay oo wayanfachu isaga anfacaya fii ukhraahu aakharadiis falam yakun mausan ahayn waaye falam yakun ma ahayn dheh bayna man aslamuu dadkii islaamay bacda alfatxi maka intii la furtay dabadeed dadkii islaamay kuma jirin man qof huwa isaguba akaru ka badnaan badan minhu suhayl salaatan xagga salaada walaa sooman xagga soonka walaa sadaqatan xagga sadaqada walaa riqata qalbin qalbi jacaylka qalbi jileeca walaa karata bukaa inoohin badnaanta min khashyat illaahi haddii loo ooyo alla darti da qofka hadduu caadifad kale iyo waxyaalo kale u ooyo waxaas maaha kuwa hadday doonaan ta dhaanta tuntaan hadday doonaan ooyaya ama balaaye heese la qaaday ku jidboobay hadda kuwa balaayaa baa soo baxay xadratu shaydaan ah oo balaaye ah oo oo balaaye ah sibaas isleh makaari ku dhacday waay hadba nooc baa hadba balaaya imaanas rag iyo dumar iyo balaaye isku dhexqasay uma inahu jacala wuxuu yeelay kula yowmin yamdii maalin kasta wuxuu gudagalay inuu aado suhayl mucaad binu jabal waa hadda soo baratay xataa yuqri'ahu ilaa uu kaga dul akriyo shay-an oo min alqur'aani faqaala lahu diraar bin khadaab baa wuxuu yidhi yaa abaa zayd abaa zayd suhaylow innaka adiga ta'tii waxaad u tegaysaa haada alkhasrajiya ninkan khasrajigaadi oo reer makaadiyo aan ahaynba quraysh liyuqri'aka alqur'aan soo qur'aan uu kuugu akriyo ku baro afalaa ji'ta maxaadan ugu tegin ilaa rajuli nin oo min qoomika qabiilkaaba ah oo min qoraysha ha tolkaa maa ka barati qur-aanka wadaa tolkiinna ah alla dadku dhib badan waxyaala jiray ka mid ta waaye iyo mid saasa wax ka akhriso iyo mid saasa ha kugu akhriyo iyo wax maaragtay diinta ilahay waa diinta ilaahay waay nin reer quraysheeda maa qur-aanka ka baratid intaa nin khasrajiyo reer madiinayaada mucaad binu jabal la dhaho qur-aanka ku barayo war wuxuu maxaa la qabyaaladaynayaa bismi illaahi raxmaan raxiim faqaala wuxuu yidhi yaa diraac ina haada aladii ina haadaaka aladii kaasoo taquuluhu aa ku hadlaysad afarun waa raad oo min aahaari iljaahiliyati jaahiliyada raadadkeedi raad ka mid a ii sheegtay wa huwa aladii waana midkii sanaca binaa nugu sameeyey maa sanaca wuxuu nugu sameeyey saan isku lahayn isxajiya iyo quraysh baa tiin iyo laandheeraa tiin iyo aabbayaashiin diintooda ha ka teginina waxaas wixii nala haray weeye xataa subiqnaa ilaa naloo ka hormaray ilaa kulli khayrin khayr oo dhan wayna alislaama islaamkuna abhaba canaa waa naga tegsiiyey casabiyata aljaahiliya jaahiliyada casabiyadeeda iyo qabyaaladeeda ya xamiyat aljaahiliya waxaas waa waa laga soo gudbay wa rafaca aqwaaman islaamku wuxuu kor yeelay ummado lam yakun lahum dikrun wax sheegida aan lahaan jirin dad aan la sheegi jirin baa islaamnimada ku cizooboo sharaf iyo sheeg sheeg yeeshay haddana waa harnay laytanaa kunnaa macahum shallaytee haddaanu kuwa macooda ahaan lahayn fataqadamnaa aan u hormari lahayn kama taqadamu say u hormareen oo islaamnimada ugu soo hormareen waqad dalla suhayl binu camarin suhayl binu camar wuxuu ahaaday yashcuru mid dareema bifadli الsaabiqiina kuwii hormaray fadliga ay leeyihiin ila alislaami u hormaray calayhi isaga ka fadli badan yihiin wa calaa amhaalihi ragga la midkahay daahayn ay ka fadli badan yihiin wayudriku suhayl wuxuu dareemi jiray maa beynahu isaga iyo wa beynahum dadka waxa dhexdooda min farqin farqi ah say u kala fog yihiin toban sano ka hor ninka islaamay iyo ninka hadda soo islaamay faqad xadara daata yowmin maalin buu soo xaadiray suhayl ilaa baabi cumar bni اlkhadaab guriga cumar bn khadaab albaabkiisa huwa isaga iyo walxaari bnu hishaam xaari bin hishaam ninkii la dhihi jira waay iyo wa abu sufyaan bin xarbin waaye waxadara macahum waxaa kaloo soo xaadiro albaabka yimid oo guriga say cumar u socday camaaru bnu yaasirin waa soo baratay maadaama aala yaasira soo qaadatay wa suhayb ruumiyu waa soo baratay wa rijaalu min almawaali rag kaloo raggii mawaalida ahay oo la xoreeyey ah raggaasaa yimid oo min asxaabi saabiqati ah raggii u sabqay islaamnimada ah fa kharaja waxaa soo baxay aadinu cumara cumarkii idanka yaa ka soo qaadayay waxaa jooga albaabka xafiiska horay kuu fadhiya inaad qaabishid ee meeshaada hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel alxamdu lilah wadirnaa bifadli illahi wabiraxmati wa qaala wuxuu yidhi liyadkul camaarun odayaashii waa joogaan ragga dib ugu noqo magacyadooda meesha yimid suhayl baa jooga xaaris bin hishaam baa jooga abu sufyaan odayga quraysheed baa jooga rag waa wada islaameen wuxuu yidhi nebigu camaar u yeera isaga ha soo galo ha ii yimaado waa soo galay waa loo dhameeyey hawshiis liyadkul suhayb carab iyo lama hayo quraysh iska badaa suhayb ha yimaado waa reer ruum fajacala alqowmu waxay gudagaleen oo min qurayshin yanduru bacduhum inay fiirinayaan ilaa bacdi muqdabiina iyadoo la carogeliyey odayaasha looga tegay albaabka iska taagan maanta o dhan uma qaala wuxuu yidhi qaa'iluhum odayaasha midkood hadlaa wuxuu yidhi lam nara maana araka yoomina maantoo kale haadaa kana qadu intaan adduunka noolayn yaadanu cumaru cumar wuxuu maarkasta soo u idnayaa lihaaulaa'i kuwan wa naxnuna calaa baabihi aan taagannahay laa yaltafitu ilayna xaalusan xagga noo milicsanayn faqaala suhayl baa yidhi in kuntum haddaad ahaateen qidaaban kuwa caraysan faqdabuu u carooda calaa anfusikum naftiina idinkaa meesha isdhigay raggaan inteebay sanay islaamnimada nooga horreeyeen haddaa duddeen ama carooteen ama dhirifteen yaa soomaali waa badan yahay waxaad u carootaan idinku isku carooda duciyal qowmu qoomkan diintaa loogu yeeray wa duciina hanana waa naloo yeeray fa asracuu iyagu waa u degdegeen wa abda'na hanana waa dib dhacna waa qodob fakayfa binaa see noogu ahaanaysaa idaa ducuu markii naloo fakayfa binaa see xaalkeennu ahaanayaa idaa ducuu markii loo yeero yowma alqiyaama ila aljannati janno iyaga markii loogu yeero ducuu iyaga janno loogu yeero waturugna hananana laka tago albaabkan dhibba ma leh sayd cumar waaye waa binu aadane jannada albaabkeeda haddii la yidhaahdo soo gala soo gala soo gala soo gala hanana weli taagannahay ka warrama taa ma ka fikadheed amaa wallaahi allaan ku dhaartay inamaa saya inamaa sabaquukum inamaa shayga sabaquukum ilayhi idinka hormareen oo min alfadli ah oo mimaa kii laa tarawnaha idaan u jeedina acdamu ka weynan badan min hada albaabi albaabkan alladii albaabkaasno tatanaafasuuna calayhi aa ku tartamaysaan oo in laydinka furaa rabtaan xaggaa daran waxay idinka hormareen oo fadli iyo wanaaga oo hadhow sharaf ay nooga horeynayaan baa daran uma qaala wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaas sabaquukum waxay idinkaga hormareen ilaa maa shay sabaquukum ilahay idinka horreeyeen walaa sabiila lakum wax waddaana idinkuma ahan wallaahi ila sidraaki maa faata wixii tegey soo haleeshigiis ilaa biljihaadi iyo waalistishhaadi laba arrimood baan ku gaari karnaa jihaad iyo inaan istishaad ku baxno istishaadiyiin haa ku dhimanno waaye uma nafada waxuu jafjaftay thawbahu maradiis wuxuu hurgufo waa maxay qofka markuu kaco marada iyo dabada iyo jafjafoo nafada thawbahu maradiisa oo jafjaftay waa kacay waqaala wuxuu yidhi waqaama waa kacay haddou kaanat waxaa dhacday raxal xuruubi dagaalada shiid miraheedi daa'iratan xaalay tahay kaanad waxay ahaatay raxal xuruubi dagaalada shiid miraheedu daa'iratan mid wareegaysa id daaka wakhtigaas uu kacay dagaal baa wuxuu ka socday calaa tukhuumi shaami shaam xuduuddeeda bayna almuslimiina waruum reer ruum iyo reer shaam dhexdooda xuduudda baa ilaa waxaan islaamku gaaladuna soo dhex gashay maa xuduudda ahuqar fongorooyinka difaacyada shishe inta islaamku dega waxaa la rabaa in waana meelahaas laga raba islaamka in laga waardeeyo inaan laga soo gelin mar haddii islaamka lasoo galo bele kasta loo soo miso gaalada soo gelo hubka soo gelo jaajuuska soo gelo balaayada dee dhexdii muslimiinta laga adeeganaya waay marka al waxa weeyaan alguzaat wاlmuraabidiin yaa dadka noocaas ahluribaad waa dadka ugu ajarka badan xuduudahay ilaalinaya dagaal baa socday calaa kulli xaal halkaasuu ka socday fajamaca suhayl bnu camar wuxuu soo ururiyey abna'ahu wiilashiisii wa aswaajahu xaasaskiisii wa xafadatahu kuwa awowha u ahaa walad walad watawajaha bihim wuxuu wejiga la saaray ilaa bilaadi shaam ardu shaam liyuraabida macahum macooda inuu macnaha halkaas yaa xirmo oo jilibka laabo laasimo fii sabiili ilah ilah waddadiisa wa qaala liman macahu dadkii la socday wuxuu ku yidhi wallaahi laa addacu inaana ka tegayn mowqifan makaanu istaag waqaftuhu aan istaagay maca almushrikiina gaalada maceeda wax kastoo aan soo sameeyey ilaa waqaftu waa istaagayaa maca almuslimiina midla isoo kale dagaal kasoo ba-anay qaraar oo aan gaalada maceeda ahaa mid la mida muslimiinta maceeda waa weeye anoo gaalada laynaya istaagaya walaa nafaqatan waaye nafaqo ka tegi mayo anfaqtuhaa aan soo baxshay maca almushrikiina gaalada ilaa anfaqtu milahaa iyadoo kale baan ku bixinayaa islaamka iyo muslimiinta wa wallaahi laabqayanna baaqi noqdeen muraabidan xaalaan ahay fii sabiilillahi ilaahay waddadiisa xataa uqtala ilaa layga dilo shahiidan xaalaan ahay ilaa aan shahiidnimo ku dhinto ow amuuta aan dhinto qariiban xaalaan ahay mid qariib ka ah can maka meeshaanu deganaan jiray iyo maka anoo ka fog bara suhaylu bnu camrin suhayl bnu camr waa oofiyey waa ku baarinimase waa maxay qofku hadduu dhaarta ama nadarka khilaafana waa xanifa haddii kalena waa bara waa oofiyey wey biqasamihi dhaartiis fashahida maca muslimiina bu wuxuu xaadiray alyarmuuk yowma alyarmuuk wa ablaa fiiha wuxuu muujiyey balaa'a almu'miniina mu'miniinta wacdarahooda asaadiqiina saadiqiinta balaa'an xasana ayuu muujiyey uma maa zaala kama zuulin yantaqilu inuu ka guurayo ka gadoomayo min macrakatin dagaal ilaa ukhraa mid kale dagaalkii waagi kuma dhiman dagaalkaas wuxuu isleeyahay maanta dhimo ilaa qofku soo isdili maye midkan saa soo badbaado mid kale u gelaya mid kale u gelaya dagaal ilaa dagaal xataa xalla ilaa uu degay bidiyaari shaam shaam daaraheeda ilaa uu kaga degay kaga dhacay xataa xalla ilaa uu kaga dhacay bidiyaari shaam daacuunu camwahsa waa caan haddee ma taqaan xilligii say cumar daacuunkii dhaco dadka baabi'iyey daacuun camwas daacuunkii noocaas ahaa kaloorihii beladahaa ya ayaa dhacay camwaasu marka magaalo shaam ku taalle ahay waaya daacuunkaa ka bilowday dhulkii shaam oo dhan buu ku fiday maata fiihi khalqun kaiirun ummad ilaahay baa ku baaba'day oo ku ajalantay markaasaa daacuunkii magaaladii xanuunku ka bilowday loogu magac daba daray daacuun camwaas camwaasa waaya daacunkaasaa waddan ku dhacay famaata fiihi suhaylun baa ku dhintay iska shahiid daacunka ku dhintay anoo qariibka ah waddankayga sooma dhihin ama ama ama shahiidnimo oo dagaal ah wa kullu manna waa dhintay macahu maciise aha suhayl oo min awlaadihi wadawihi qaraabadiisa dadkii oo dhan kuwa dhalay xaasaskiisii kuwa awoowaha u ahaa waa ku ajelmeen waa dhintay radia allaahu ilaahay raalli ha ka ahaado can suhayl bni camrin suhayl binu camar ninkii la dhihi jiray wa katabahu ilaahayna ha qoro suhayl binu camar maca annebiyiina nebiyaasha macooda iyo washuhadaa'i shuhadada macooda waxasuna ulaa'ika kuwaasaana wanaagsanaaday rafiiqo min jihati rafiiq wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab